iyadoo abaaro ay saamaysay dadka iyo duunyada ay ka jiraan deegaanada koonfur galbeed soomaaliya ayaa maanta waxaa magaalada baydhabo soo gaaray wafdi ka socda hay-adda unnada adduunka w f b iyo hay-adda yunisef waxaana garoonka kusoo dhoweeyey guddoomiyaha gobolka bay rashiid abdulaahi maxamed iyo midka degmada baydhabo abdulaahi ali watin yani booqday magaalada baydhabo wafdi ka socda hay-adaha w f b iyo yunisef iyo maarnan kuu galeen xaaladda biniaadamiyad ka tegin maarnan gobollada koonfur galbeed iyo magaalada baydhabo marka meeskaa gornahin in maaran iyagoo walbadan biniaadamyo badan oo caawinaad badan kajeysi doonan geedka maaran dadka geed habarakacay ama shiwambiyoodka maaran dhimadahay ama biilaantahayd ama abaartahayd galan maaran kajeysi doonan dareema kortaanga abaarihii xilliga sii ziyaadahayaan wakhtigii cimiladii sii kalooladahayd dad badana saamaynta deertii qayladhaankii dowlad ahaan maamul goboleedka koonfur galbeed suubii jawaabiistii ku bilaawadiyo ku mid ete dadka kooyan oo labaad haydood hadda la tilmaamay u n-kana ku dareeran w f t oo dhiniga cuntada ama raashinka jab ku hadalayaan iyo unisef oo dhiniga caafimaadka nutritionka qaybta arday nafaqaynta lerow iyo biyo dhinigaas ku wada hadalaayaan iyo dhin kooyan waana way tilmaameenaa in hoolal hooliyo haayeen marka horba sii roogeen hoola wadeen in hoolal kastiyo haayeen inay tumanjabaarayaan intaasi kadib waxay kulan la qaateen kusimaha madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya ahna wasiirka beeraha iyo waraabka maxamed xasan fiqi waxaana kulankaasi uu ahaa mid saxaafadda dibadjoogka heda waxaana markii kulanka soo ilaaday warfadeenka u faahfaahay kusimaha madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya maxamed xasan fiqi
maanta sidii waa ka duwanayd waxaa noo yimid wefdi ka socda yunisef iyo w b ayagoo baahiyadii horay maaragtay ay u sheegeen ka jawaabayo hay-adaha intooda badan madaxweynaha maamulka koonfur galbeed waxay isku arkeen nairobi ballanqaadyo micnaha ay ballanqaadeen oofinteedii ay ka mid tahay iyo qayladhaantii guddiga abaaraha waxayna noo sheegeen hadduu ilaah raalli ka noqdo unisef iyo w b inaysan u imaanin assessment inay sameeyaan balse ay u yimaadeen in ay micnaha si degdeg ah w f b na ay raashin gaarsiin doonto dadka dhibaataysan unisefna oo horeba shaqadeeda ay aad u wanaagsaneed oo shaqo fiican lahaysay ayagana waxay sheegeen inay micnaha dhinaca nutritionka carruurta iyo haweenka dhibaataysan iyo daawooyinkaba inay soo kordhin doonaan imaansha hay-adda unnada adduunka ayaa imaanaysaa xilli ay baaqyo badan ay jeediyeen maamulka koonfur galbeed soomaaliya tan ayaa noqonaysaa baaqyadii jawaabahooda